iyadoo la guda galay xilli roobaadka gu'ga ah ayaa waxaa bulshada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa looga digay biyaha wasakhda ah ee wadooyinka ka fadhiista musqulaha iyo sidoo kaleeto ceelasha biyaha cudurada ka dhasha biyaha ayaa waxaa ka mid ah shuban biyoodka dhagsantariyada tiifowga duumada iyo kuwo kale haddaba daktar maxamed cabdulaahi xuseen daktar ciro oo ah agaasimaha guud ee isbitaalada daryeel ayaa ka warbixiyey saameynta ka dhalan karta biyaha fadhiista wadooyinka xilli roobaadkan isaga oo fariin caafimaad u diray bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo waqtiyada roobka uu hadda uu do-o cuduro badan baa laga cabsoodaa oo kookaya cudurka loo yaqaano shuban biyoodka inuu dilaaco meelo badan hadda soomaaliya lagu sheega uu ka jiro magaaladana waa jiraa inkastoo una aad u badnayn laakiin hadda last three day saddexdii beri u dambeysay dadka isbitaalka soo booqanayo boqolkiiba siddeetan way caloosha ayay ka cabanayaan shubanna waa jiraan marka cudurka koowaad ee ka dhalanaya waxaa weeye shuban biyoodka waxaa kaloo ka dhasha cudurada loo yaqaano soomaalida u taqaana dysenteriyada ayadaa ka mid ayagana waxaa ka mid ah cudurada kale loo yaqaano ama cudur kale loo yaqaano tifowga yaa ka mid ah waxaa kale oo maaragtay sii ziyaadi kara cudurada caloosha ku dhacaya sida gooryaanada oo kale aad bay usii ziyaadaan marka cuduradaas waxay ka mid yihiin cudurada ka dhasha waktiga ay biyuhu intay da-aan ay meel fadhiistaan sababtoo ah biyahaas fadhiisanaya waxay soo marayaan musqulo wasakho badanna markay dhulka ay marayaan innaga maadaama inu dhulkeenu ama musqulaheenu ayna nidaamsanayn ayay maarata soo marayaan marka ayaga dhan waa contaminated macnaha waxaa way wasakhaysan yihin waxay ku wasakhaysan yihin bacteria cudur dhaliyaal marka ciyaalkiibaa ku ciyaaraya wuu isu sii gudbayaa marka marka waxa ugu badan waa shubanka dabcan qaybta koleeru waa ka mid laakiin waxaan rajaynaa insha allah inayna dhicin laakiin waa qayb shuban ka mid aha oo qaybta inkaarana marka cuduradaas ayaa ugu badan malaariyada ka mid aha waxyaabaha ayagana laga cabsoona maadaama biyo meel fadhiisanayaan kanaacadu way ka dhalataa